إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaynu ku soo jiray silsiladii alistijaabatu liamri illaahi wa rasuulih waxay noogu dembeysay mawaanicu listijaabah waxyaabaha ruuxa ka hor joogsan kara ee ka mancinaya inuu ilaahay iyo rasuulkiisa u hoggaansamo mawaanicdii ayaynu halkii ka sii wadaynaa min mawaanici alistijaabah addunuubu waalmacaasi wamaa adraaka ma addunuub ina darara addunuubi fi lquluubi ashaddu min darari asumuumi fi alabdaan waxaa walaalayaal mawaanicu listijaaba ka mid ah waxyaabaha ruuxa ka manciya ee ka hor joogsanaya hoggaansanka dunuubta iyo macaasida hadh iyo habeenba aynu ku jiro dararka iyo dhibaatada ay dunuubtu ku leedahay quluubta waxay ka daran tahay dhibka ay suntu gaadhsiisa jidhka oo ruuxu sun hadduu cuno ama uu cabo waynu garan karaa saamaynta ay jidhkiisa ku yeelan karto waxaa taa ka daran dhibka ay macaasidu gaadhsiisa quluubta walaalayaal ina adunuuba waalmacaasi xujubun taxjubuka can illaahi wa taacatih macaasida iyo dunuubtu waa xijaab iyo teed kaa xijaabaya oo kaa waxa weeyaan teedaya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taacadiisa hadihi اdunuub wاlmacaasi dunuub اlkhalawaati wاljalawaat dunuubta qofku si gaara uu sameeyo ama si caama oo dadka hortooda ah cuquubaadka ugu waaweyn ee ka dhasha ayay ka mid tahay inay ilaahay iyo taacadiisa kaa xijaabto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yihi fii kitaabihi اlkariim kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilaahay waxau ihi jala jalaaluh kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa quluubtooda daboolay oo waxa weeyaan dahaadh ku noqday iyo daxal iyo raan maa kaanuu yagsibuun macaasiday kasbanayeen iyo dunuubtay samaynayeen walaalayaal waxaa raanka ay culimmadu ku fasireen daboolka iyo daxalka oo kale quluubtoodii waxa sida daxalka waxa weeyaan birta ku samaysmo oo kale ku noqday waxa dahaadhay ama daboolay dunuubtay kasbanayeen kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam waa fasiray raankaa qalbiga daboolaya oo macaasida ah oo rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii صaxiixi اljaamici min xadiiثi abi hurayra ina alcabda ida adnaba danba nukitat fii qalbihi nuktaة sawda fain huwa naزca wاstagfara wataab suqila qalbh wain caada ziida fiiha xatى tacluu qalbh wdalika araan aladii dakarahu اllahu fii kitaabih kalaa bal raana calىa quluubihim ma kaanuu yagsibuun waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina alcabda idaa akhطa'a khati'atan addoonku marka uu gafo gaf ee macsiyo ama dembi uu ku dhaco nukitat fii qalbihi nuktat sawdaa waxaa qalbigiisa ku qorma waxa weeyaan dhibic madow ama bar madow ayaa qalbigiisa ku samaysanta waxa uu rasuulku yihi fain huwa nazaca wastakfara wataab suqila qalbu hadduu dembigaa waxa weeyaan faraha ka qaado oo ilaahay dembi dhaaf weydiistuu ka toobad keeno qalbigiisa bartaa madow waa laga baabi'iyaa oo waa laga masaxaa wain caada ziida fiiha xataa tacluu qalbah hadduu laakiin dembigii dib ugu laabto bartii madoobayd ama madowgii qalbiga waa lagu sii kordhinayaa ilaa qalbigoo dhan ay daboosho waana kaasuu rasuulku yidhi raankii ilaahay ku sheegay kitaabkiisa kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun walaalayaal waxaa aayaddaa ka cad macaasida iyo dunuubtu inay tahay dabool qalbiga daboolaya kana xijaabaya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taacadiisa taa iyadoo ilaahay sii caddaynaya aayadda ku xigta rabbi waxa uu ku yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kuwaa qalbigooda macaasidu ay dabooshay kuwaa ilaahay diintiisa iyo daacadiisa ka durkay kuwaas maxaa lagu ciqaabay maalinta qiyaame rabbigood waa laga xijaabayaa oo arki maayaan waxaa ka mid a caqiidada ahlu sunnati waljamaaca in dadka mu'miniintii aakhiro allahooda ay ku arkayaan waxaa imaamu shaafici uu yidhi calayhi raxmat ullaah haddii ilaahay cadowgiisii uu ku ciqaabay inuu iska xijaabay awliyadiisa iyo axbaabtiisii uu jeclaana waxa uu ugu nicmaynayaa inaanu iska xijaabin ee iyagu ay arkaan allahood oo macnaha mu'miniinta waxaa loogu nicmaynayaa inay ilaahay arkaan waana nicmooyinka ugu waaweyn ee mu'minku jannada uu ka helaayo halka cadowga iyo kufaartana lagu ciqaabayo in ilaahay iska xijaabo aanay arag waxay culimmadu yidhaahdeen markii adduunyada qalbigoodii ay ilaahay ka xijaabeen ee macaasi iyo dunuub ay ku dabooleen ayaa ilaahayna aakhiro uu ka xijaabay inay naftiisii arkaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iska xijaabo kuwaasi arki maayaan alleh aljazaau min jinsi alcamal adduunyada alle haddaad kaga xijaabanto isna aakhire ayuu iskaga kaa xijaabayaa waxaana xijaabkaa ka kow ah oo asal iyo asaas u ah addunuubu waalmacaasi dunuubta iyo macaasida had iyo habeenba la durduuranayo walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam in fara badan buu inoo tilmaamay dhibka macaasida iyo dunuubtu ay dadka u leedahay fudayl ibnu ciyaadna calayhi raxmat اllaah waxaa laga wariyey inuu yidhi idaa lam taqdir calىa qiyaami اlleyli wa siyaami الnahaar faaclam anaka maxruumu mukabbalun kabbaladka khatii'atuk waxau yidhi haddaad awoodi kari weydo inaad habeenkii kacdo maalintiina aada soonto waxaad ogaataa inaad tahay maxruum khayrka laga qadiyey waxaad ogaataa inaad tahay mukabbal garbaduuban oo gefkiisu uu garbaduubay waxaad jeel iyo xabsi adag ugu jirtaa macaasida iyo dunuubta aad naftaada ka dhowri weyday waxaa maquulada imaamkaasi ay tilmaamaysaa in dunuubtu ay tahay ta inaga durkinaysa daacada ta ilaahay daacadiisa inaga xijaabaysa ta inaga hor joogsanaysa hoggaansanka rabbi inay tahay addunuubu waalmacaasi ilaahayna waa xaakimun cadl waa xukume iyo xakam cadli ah oo addoommadiisa cadli ku xukumaya adduun iyo aakhiraba cadligana waxaa ka mid ah ana aljazaa'a min jinsi alcamal in ruux walba wuxuu sameeyo uun lagu abaaliyo haddaad waddada sharki iyo xumaanta qaaddo taasaa laguu sahlayaa ilaa aad ku halaagsanto haddaad waddada khayrka iyo wanaagga qaaddo taasaa laguu sahlayaa ilaa aad ku hanuunto ilaahay waxau ihi waaladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanoonay ilaahay hanuun buu u kordhiyey alla ka cabsina waa siiyey wanaagga markay doorteen ayaa ilaahayna u fudaydiyey laakiin kuwaa waxaa ka soo hor jeeda oo cagsigooda ah kuwa xumaanta doortay ee dariiqaa xumaanta loo sii sahlay oo rabbi waxau idhi subxaanah falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen ee xaqii iyo wanaaggii ay ka jeedsadeen ayaa ilaahayna sii leexiyo oo leexinta loo sii siyaadiyey uma insarafuu sarafa allaahu quluubahum markay xaqii ka jeesteen ee ay ka leexdeen ayaa laga sii leexiyey fii quluubihim maradun fazaadahum allaahu maradaa markii uurkooda cudur iyo maradka shakiga iyo shubuhaadku uu galay ayaa kaa loo sii kordhiyey idan sunnada ilaahay waxay ku dareertay ruux walba wuxuu doorto iyo waddada uu maro in loo sahloo loo fudaydiyo walaalayaal haadihi dunuubu walmacaasi waa xijaabun can illaahi wa taacatih waana waxyaabaha ugu waaweyn ee inoo diiday macaanka daacaadka iyo cibaadaadka inaynu helno ee inagu cusleeyey cibaadaad fara badan iyo acmaal fara badan inaynu samayno idan waxaad isku daydaa akhil muslim waxaad faraha kula jirtae fawaaxisha inaad ka fogaata iyo macaasida si aad dhadhanka iyo macaanka daacada u hesho hoggaansanka iyo istijaabaduna ay kuugu sahlanaato walaalayaal waxaa ka mida min mawaanici alistijaaba alqabaliya yacnii waxa weeyaan tacasubka qabaliga ah ee reerkaaga iyo qoomkaaga iyo ciddaad ka soo jeedo xaq iyo xaqdarraba aad kula socoto waa waxyaabaha dadka xaqa ka hor joogsada ee ka sarfiya ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh yaa ayuha اnnaasu inaa khalaqnaakum min dakari wa unhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir alla waxau idhi dadkiiow waxaannu idinka abuuray mid lab iyo mid dhadig waa aabbaheen aadam iyo hooyadeen xawaa asalkiinnu waa mid oo meel baad ka soo wada jeedaa nin aabbo kale ka soo jeedaa ma jiro hooyaad ka soo wada jeedaa nin hooyo kale ka soo jeedaa ma jiro asalka bani aadamku labadaasay ka soo jeedaan aadam wa xawaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu allah waxau idhi waxaannu idinka yeelay shucuub iyo qabaa'il kala duwan laakiin maxaannu idinka yeelay si aad isugu aqoonsataan oo qofka dhiiggaaga iyo dhaxalkaaga lee kuu dhow aada u aqoonsato laakiin maaha inaad isugu faantaan maaha reerbareer inuu ku duulo maaha xaq iyo xaq daraba inaad dhinaca iyo garabka isku saartaan maaha hadafka iyo ujeeddada qabaa'ilku taas ilaahay waxa uu gunaanadkii iyo gebagabadii ka dhigay si uu inoo tuso waxa lagu sharaf bata ee wanaag iyo karaamo lagu helo ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharafta iyo karaamada badani waa ka idinku alla ka cabsiga badan idan nin walba intuu ilaahay uga cabsi iyo cibaado badan yahay ayuu ka karaamo iyo sharaf badan yahay maaha midabka waxa sharaf lagu mutaa maaha jinsiyadda la sito waxa sharaf lagu mutaa maaha maalka la haysto waxa sharaf lagu mutaa maaha maamulka iyo hoggaanka la hayo waxa sharaf lagu mutaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ilaahay aayadda aakhirkeeda waxa uu ku yidhi ina allaha caliimun khabiir ilaahayna waa mid cilmi badan oo xogogaal u ah cidda cabsidiisa iyo cibaadadiisa waxa weeyaan ku sugan ee sharafta iyo karaamada mudan walaalayaal haadihi alaaya waxaa ilaahay inoogu tilmaamay in waxa sharaf iyo karaamo lagu mutaa aanay ahayn reernimo ee ay tahay taqwa allaahi caza wajal hadba ilaahay cabsidiisa iyo cibaadadiisa halka aad ka taagan tahay rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam waxau ihi kama fi sunani min xadiiثi abi hurayra layantahiyana aqwaam yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu hum faxmu min faxmi jahannam aw layakuunana ahwana calى اllahi min aljuclaan alatii tadfacu bianfiha natan annaasu kulluhum banuu aadam waaadamu min turaab waxa uu rasuulkeenna suubanina yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu rag way ka hadhi doonaan dad way ka joogsan doonaan faanka ay ku faanayaan aabbayaashoodii dhintay anoo ree hebel ah anoo bani fulaan ah laabta la garaacayo ma xuma nasabkaaga iyo reerkaaga inaad sheegto laakiin waxa xumi waa inaad ku faantood moodo reerkaad ka soo jeeda darajo inaad ku gaadhayso waayo nasab iyo reer wanaagsan iyo ahal wanaagsan darajo haddii lagu gaadhayo abulahab abujahal abu aalib ayaa ku gaadhi lahaa waa nebiga adeeradii waana ahlunaar kafara iyo gaalnimo ku dhintay marka reerka iyo nasabka aad tahay haddaanad cabsi iyo cibaado aanad lahayn oonad ku darsan dee meel ku geyn maayo nebigu markaa waxau ihi sala allahu calayhi wasalam wallee rag way ka hadhi doonaan anaa ree hebela inay ku faanaan aw layakuunanna ahwana cala allaahi min aljuclaan allatii tadfacu bianfiha natan ama waxay noqon doonaan kuwo ilaahay kala liita oo ka yacnii ka dulli badan xaarwalwaalka waxa weeyaan waa xayawaankaas xaarka iyo saxarada sankiisa ku riixayee ku walwaalaya yacnii xayawaanka sidaa u liita ee shaqadiisu ay noqotay saxaro inuu walwaalo waxa ilaahay kala liidanaya kuwa iyagoo bani aadam ah anaa bani fulaana ku faana nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka gunaanadkiisa waxa uu ku yidhi oo ku khatimay annaasu kulluhum banuu aadam wa aadamu min turaab dadku dhammaantood waa ilmo nebi aadam aadanna dhoobadaasaa laga abuuray minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyadaa laydinka abuuray iyadaa laydinku celinayaa iyadaa laydinka soo saarayaa mar dambe maxaa markaa dhooba ay dhoobo ugu faani ma nin baa odhanaya aniga asalkaygu dhoobo ma ahayne waxau ahaa dahab iyo fido nin walba asalkiisu waa aadam aadanna waa ciidda asalkiisu walaalayaal idan qabyaaladda baahasha la yidhaahda ama tacasubu lqabali jaahiliyadii hore waa waxyaabihii xaqa ka hor joogsaday oo nebiga adeerkii abu aalib oo ahaa dacwadda nebiga kii difaacayee u taagnaa ee loo soo mari waayey rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddana tacasubka uu adeeradii iyo awowyadii iyo reerkiisa u tacasubaya abu aalib ayaa u diiday diintii nebi moxamed inuu qaato markaasaa markuu sii dhimanayey weliba isagoo og xaqnimada diinta nebi moxamed abyaada loo nisbeeyo waxaa ka mid o walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diina lowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiina abyaadda laga soo naqliyo waxaa ka mid ah abu aalib inuu yidhi waan ogahay diinta nebi moxamed diimaha ta ugu wanaagsan inay tahay laakiin ceeb iyo canaan reerkaygu ay caayaan haddaanan ka baqanayn walle waan qaadan lahaa oo aanoo ku dhawaaqaad arki lahaydeen towxiidka abuu aalib markuu sii dhimanayey nebigu sala allahu calayhi wasalam waa u yimid waxaanuu yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka bihaa cinda allah adeerkayow waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah kelmad ilaahay agtiisa aan kuugu doodo adigana xujo kuu noqota waxaa ag fadhiya abujahal iyo madaxyaweyntii iyo akaabirtii kufaarta iyo gaalada markaasay yidhaahdeen atarqamu can millati cabdilmualib abuu aalibow ma cabdulmualib diintiisii ayaad maanta nacaysaa oo tu kalaad ku dhiman falamaa kallamahum qaala aakhira maa kallamahum huwa calaa millati cabdilmualib hadalkii ugu dembeeyey uu u soo celiyey abuu aalib waxa uu ugu jawaabay diintii cabdulmualib ayuu ku sugan yahay macnaha ma qaadanta nebi moxamed ee tii cabdulmualib baan haystaa oon ku dhintay sidaasuu ku dhintay gaalnimadaas maxaa ka hor joogsaday inuu diintii qaato isagoo arkaya xaqnimadeeda waa atacasub alqabali yacnii tacasubkaa reernimo iyo waxa weeyaan awowiyadii iyo asaaskiisii hore waxay haysteen uu u tacasubayo ee uu leeyahay marnaba ka baydhi maayo waxay aabbaha iyo awowgay ku sugnaayeen walaalayaal shaacirkii hore carbeedna waxa uu yidhi wamaa ana ilaa min khusayata in hawat hawaytu wain tarshud khusayatu arshudu wuxuu yidhi anigu ma ihi reer khusaye mooye dee wax kale ma ihi reerkaasaan ka dhashay haddii reerkaasi uu hanuuno waan hanuuni hadday reerkaasi hallaabaanna waan la hallaabi macnaha iyagu halkay maraan uun baan la mari walaalayaal maanta dad fara badan waxa xaqa iyo wanaagga ka hor joogsanaya reerkaagu halkuu maray oo reerkiisu halkuu maro ayuunbuu ka daba marayaa ilaa xataa loogu maahmaahay wadaadada fiqi tolkii kama janno tago macnaha ma khilaafo laakiin xaqiiqadu waxay tahay wuu ka janno tegayaa oo dee ninka mustaqiimkee toosani ilan wadaad munxarifoo leexday waa jiraa laakiin wadaadka toosani reerkiisu hadday hallaabaan la hallaabi maayo hanuunka iyo wanaagguu ugu yeedhayaa hadday diidaanna wuu isaga hadhayaa walaalayaal laakiin maahmaadu waxay ka turjumaysaa uun heerka reernimo in loo tacasubaa ay bulshadeenna iyo mujtamaceenna ay ka taagnayd walaalayaal alqabaliya markaa waxay ka mid tahay mawaanicda dadka xaqa ka hor joogsada qofka mu'minkaana waxa munaasab u ah reerkaagu ha ku raaco ama yuu ku raacin ee adigu xaqa u hoggaansanow oo iyaga ha u hogaansanaanin waxaa kaloo ka mida mawaanicda istijaabada xubu ariyaasati waalmaal waljaahi waalmansib yacnii jacaylka madaxtinimada iyo maalka iyo wejiga iyo ilaashashada la ilaashanayo dad fara badan waxay ka mancidaa inay xaqa qaataan oo kursigaa ku fadhiyi maysid amaba kursigaa heli maysid ama xoolahaasi kuu joogi maayaan ama sharafta iyo wejiga aad dadka dhexdiisa ku leedahay wuu kala dhantaalmi yacnii wasaawista noocaasee shayddaanku u waxyoonayo ayaa dad fara badan waxay ka hor joogsanaysaa inay xaqa u hoggaansamaan laakiin ruuxa muuminkii hadduu maal haysto hadduu madaxtinimo haysto hadduu weji iyo karaamo leeyahay intaba ilaahay inuu ku raalligeliye mooye aadama ku raalligelin maayo waastakfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaaةu wالsalaamu عalى man laa nabiya bacdah min mawaanic اlistijaabة itibaacu اlhawa waxyaabaha dadka hoggaansanka ka hor joogsada waxaa ka mid ah hawa raacnimada inuu ruuxa muslimkii noqdo nin hawadiisa uun daba socdoo raacaya wاlhawى maa tamiilu ilayhi الnafsu watashtahiih waxaa hawadana looga jeedaa hadba waxay naftu u iilanayso ee ay jeceshae ay doonayso weeyaan hawa nafs naftu markaa dee xumaanna waa dooni kartaa wanaagna waa dooni kartaa laakiin haddii wax allo waxa naftaadu ay doonto aad ku daba fadhiisatood ku raacdo hadday xumaan tahay iyo hadday wanaag tahayba oo meelnaba aad naftaada ka xakamayn weydo waxaad noqonaysaa hawa raac hawa raacnimaduna waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka istijaabada iyo hoggaansanka ka hor joogsanaya ilaahay taa isagoo tilmaamaya waxau yidhi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin allah waxau idhi jala jalaaluh fain lam yastajiibuu lak nebi allow hadday dadku ku ajiibi waayaan oo rasuulkii allow adi ay ku raaci waayaan faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum waxaad ogaataa hawadooda uun inay raacayaan oo meel kale aanay raacayn halkaa rabbi wuxuu ku tilmaamay annahu laa laysa hunaaka waasiطaة bayna alhawى wاlhudaa waddo toobiyo oo u dhaxaysoo la maro hanuunka iyo hawada dhexdoodu inaanay jirin imaa inaad hawa raac tahay iyo inaad hanoon raac tahay waddo saddexaad ma jirto ilaahay baa taa caddeeyey oo qeexay oo wax mugdiya iyo madowma saara waayo rabbi baa yidhi fain lam yastajiibuu lak hadday ku yeeli waayaan nebi allow oo ay kuu hoggaansami waayaan faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum meel kale ma jirto waxaad ogaataa uun hawadooda inay raacayaan iyo hadba naftooda waxay u qurxiso ilaahay waxa uu yidhi waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadinimo badan ruuxa hawadiisii raacay hanuun la'aan cidina kama baadinnimo badna ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay qolada daalimiinta ah hanuunka iyo wanaagga kuma hagaajiyo oo dee ma istaahilaan buu ehelba uma aha hidaayada walaalayaal waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah iyadoo nebi daawuud lala hadlaya calayhi asalaam يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ربي وحول النبي داود dhulka ayaanu khaliifo kaaga yeelay oo dadkii kaa horeeyey ee talada ummadda iyo arlada soo qabtay adaa uga dembeeyoo dabadood dhaxlay oo khilaafadii iyo taladii iyo maamulkii dadka haya maxaa xilkaagu yahay faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabici ilhawaa haddaba dadka xaqa iyo hanuunka ku kala saar oo ku kala xukun oo hawaha raacin fayudilaka can sabiili illaah si aanay hawadaasi hanuunka iyo ilaahay jidkiisa aanay kaaga lumin oo aanay kaaga leexin ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey goodiga iyo waciidka adag ee ay helayaan dadka hanuunka ka baydha ina aladiina yadiluuna can sabiili اllaah lahum cadaabun shadiidu bima nasuu yowma alxisaab kuwa ilaahay hanuunkiisa iyo jidkiisa ka hallaabee ka baydhay waxay leeyihiin cadaab daran oy ku mutaysanayaan ilowga ay iloobeen qiyaamadii iyo xisaabtii ka dambaysay waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah bal ka warran nebi allow ka ilaahiisiiba hawadiisa ka dhigtay alilaah huwa almacbuud waa ka la caabudo ee la ateeco ee wax walba xalaal iyo xaaraanba isaga looga dambeeya ilaah la yidhaa ruuxu markaa waxa uu wax walba ku adeeco ee uu xalaal iyo xaaraanba u daba fadhiisto ilaah buu ka dhigtay waxa uu rabbi yidhi markaa bal waxaad ka warantaa nebi allow ka ilaahiisii uu caabudayeba hawadiisa ka dhigtay ee macnaha naftiisu waxay doonaysa uun raaca haddii xalaashaadu ay tahay naftaadu waxay doonto xaaraantaadu ay tahay naftaadu waxay doonto yacnii xuduudda iyo meesha aad maraysaa ay tahay hadba naftaadu waxay doorato uun dee hawadii naftaadaad ilaah ka dhigatay ilaahay subxaanahu wa tacaala maad caabudin laakiin hawada naftaadaad caabuday waayo ilaahay haddaad caabuday isagaad xalaal iyo xaaraam iyo xuduudda uga dambayn lahayd alla wuxuu yidhi afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaa bal ka waran ka ilaahiisiiba hawadiisii ka dhigtay wa adallahu allaahu calaa cilm ee ilaahayna uu halleeyee uu lumiyey isagoo alla uu og yahay kaasi hanuunba inaanu ehel u ahayn wa khatama calaa samcihi wa qalbih ee ilaahay maqalkiisi iyo qalbigiisiiba u daboolay wa jacala calaa basarihi ghishaawa ee indhihiisana alla uu dabool saaray xaqa ka indhala ka dhegala ka qalbila faman yahdiihi min bacdi illaah ka noocaasa ilaahay dabadii yaa hanuunin kara ee hagaajin kara laa axad afalaa tadakkaruun miyaydaan waantoobayn oo aydaan waxba qaadanayn walaalayaal itibaacu اlhawaa waa qof ilaahay cid aan ahayn ilaah ka dhigtay walidaalika ayaa nebigu salى اllahu alayhi wasalam u lahaa tacisa cabdu diinaar ka diinaarkiiyo shilinka caabudee addoonka u ah allaylehee kaasi waa halaagsamay oo waa yani halaag baa ku dhacay baa nebigu yihi salى اllahu alayhi wasalam maxaa loo yidhi cabdu diinaar dee shilinku halkuu galo ayuunbuu ka dabagelayaa macbuud kale ma leh kaasuu bad iyo buurba u jiidhayaa xalaal iyo xaaraan buu ugu xadgudbayaa walaalayaal idan itibaacu اlhawaa dulligaas iyo xumaantaa ayay leedahay rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu xadiid صaxiixa ku yidhi kamaa fii صaxiixi اljaamici min xadiidi anas bni malik ثalaaث muhlikaat hawan mutabac washuxun muطaac waicjaabu اlmar'i binafsih saddex arrimood dadka way halaagaan hawan mutabac hawo la raaco naftaadu waxay doonto un inaad daba dhaqaaqdo wa shuxun mutaac bakhaylnimo iyo gacan adayg la adeeco oo yacnii wax walba aad ku gacan adkaato oo shilan shilan aad waxa weeyaan soo bixin weydo wa icjaabu اlmar'i binafsih iyo ruuxa oo naftiisu ay cajabiso oo laguma dhaamee dhaqaaq yacni isaga mooye cid kaleba aan arag saddexdaasi dadka way halaagtaa oo way baabi'isaa baa nebigu yidhi salى اllahu alayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu alayhi wasalam kamaa fii صaxiixi اljaamici min xadiidi abi dar afضal اljihaadi an yujaahida almar'u nafsahu wa hawaah jihaad waxaa ugu fadli badan ruuxu inuu la jihaado naftiisa iyo hawadiisa intaan gaalka lala jihaadin iyo cadowga dibadda waxa ka horeeya cadowga daakhilkaaga iyo gudahaaga ku jira inaad ka adkaato ninka naftiisa ka adkaan waaya gaal iska celin maayo iyo cadow dibadeed ninka hawadiisa si fiican uga adkaan waaya dee cadow dibadeed iska celin maayo walidaalika labada jihaad ka horeeya ee mudnaanta badani waa marka hore naftaada iyo hawadaada inaad la jihaado oo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa aad ku dabarto oo aad ku hogaamiso waayo kaa qofku markuu ka soo baxo ayuu ka kale iska celin karaa nuunu اlhawaani min alhawaa masruuqaة faidaa hawayta faqad laqiita hawaanan waxau shaacirkaa kalena lahaa nuunta ku jirta alhawaan oo dulliga iyo liidashada ah waxaa laga soo qaatay min alhawaa hawo markaad ku dhacdo dulli ayaad la kulantay ayaa uu yidhi macnaha dulliga iyo hawaraacnimadu waa isku mid waayo meel walba way ku gelinaysaa caqli iyo indho kalena yeelan maysid walaalayaal idan alhawaa in hawadeenna aynu raacno iyo inaynu hanoonno labadaa isla heli mayno alhawaa waalhudaa meel ma wada galaan ama hawadaada ayuunbaad raacaysaa oo waad halaagsamaysaa ama hanoonka ayuunbaad raacaysaa oo waad hagaagaysaa labadaa mid unbaa kuu yaalla ee mid saddexaad ma leh rabbana aatina fi اdunyaa xasanة وfi اlآakhiraةi xasanة waqinaa cadاab الnaar allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin وأdila الshirka wاlmushrikiin وأhlik اlkafaraةa wاlmulxidiin acdaءaka acdaءa diinika ya rab اlcaalamiin waxaynu u ducaynaynaa walaalayaal qoys walaaladeena oo guri ku gubtay oo waxa weeyaan dadna ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'i اlxusnaa wa sifaatihi alculaa inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana caafimaad caajil oo deg dega allaha siiyo ummadda muslimiintu meel ay joogaanba kurbada iyo dhibka allaha ka dulqaado xaajadooda iyo muraadkooda allaha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaynu halkaa ugu kulannay ilaahay jannadiisana ha inoogu jamciyo wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد